annaga soomaaliya waxay xubin ka tahay dalalka gobolkan east africa oo samaystay ciidamo heegan ah oo meeshii dhibaata ka jirtahay in ay u gurmadaan loogu talagalay ayay soomaaliya qayb ka tahay sanadkan soomaaliya ayaa jeer gudoomiye ka ah kooxdaas shalay waxaan shirgudoomiyey madaxweynayaasha wadamadaas xubinta ka ah ee ciidankan loo yaqaano east africa stanby force loo yaqaano waxaa aada looga hadlay arinta burundi oo iyadan xubin ka ah muxuu ahaay kooxdaas bariga africa ee ciidamada abaabulatay go-aano hore ayaa jira oo a u hore u gaartay oo u n k meelo badan lagu soo gaaray in ciidamo loo diro burundi shalay marka go-aankii shirkii madaxweynayaasha east africa stanby force ka soo baxay wuxuu ahaa ciidamadii inay diyaar yihiin diyaar u yihiin in loo diro maxaanku irahdaa burundi waa haddii dowladda burundi ay ogolaato souma muuqato marka markaad madaxda afrika tihiin ood shirteen inaad doonaysaan inaad qof idan la mid ah oo haddana lagu eedaynayo inuu doorashadii si khaldan ku helay inaad baryaysaan maya adduunyadu nidaam iyo dowladnimadu nidaam ay leedahay burundi waa dal qaran sovran oo madax bannaan madaxweynaheeduna weli waa madaxweynaha keliya sharciga ee burundi ka jira xukuumadda ka jirta burundi ma aha dal burburay ma ah dhibaatay qabaan khilaafa ka jiro laakiin dal burburmaha waa dal dowladiisa weli ay dhisan tahay waa dal sidaad ogtahay ciidamadoodii ay nabad sugida afrika ka qaynabadeynta afrika ka qayb qaataan soomaaliya joogaan waxay joogaan kongay joogaan south sudan meelo badanay joogaan marka burundi ma aha dal burburay oo aan dowlad lahayn oo in loo taliya ay tahay laakiin waa dal mushkilaad la kulmay oo in la kaalmeeyo oo la gargaaro u baahan waay aan soomaaliya u galno weerarkii ugu xumaa khasaarihii inkastoo hadda tirada dhimashada weli aanan la shaacin laakiin kii ugu darnaa la dhihi karo ayaa lagu qaaday ciidamada amisom gaar ahaan kuwa kenya meelihii ay ka baxeen oo kenya ka baxdayna al-shabaab baa qabsatay marka ma is leedahay xaaladan waad ku tiirsanaan karaysaan aad iyo aadaan ugu tiirsanaan karnaa ciidamada midowda afrika ee soomaaliya yimiday soomaaliya wax badanay la qabteen way gargaareen maalintay imaanayeen iyo maanta soomaaliya way kala duwan tahay xaaladda shabaabna way kala duwan tahay laba waxyaabood ayaa marka u kala saaran mid waa dagaalka guud ee weyn ee caalamkao dhan ka socda soomaaliyana qayb ay ka tahay oo qolooyinkan argagixisada lagula jiro mid waa xaaladaas waa midaan horumar inaan ka samaynaan aaminsannahay annay muuqato inaan horumar ka samayn midda kale waa goob dagaal macraka ama butterfield goob dagaal wixii ka dhici lahaa dagaal weyn marka lagu jirana goob dagaal mar walba sida aad rabtaa xuma dhacaan maraa lagu riixaa maraad soo riixdaa laakiin wax dhacay hadda aan sheegaynaa waa waxyaabihii goob dagaalo laysku galay wixii ka dhacay waay laakiin dagaalka guud ee shabaab lagula jiro argagixisada lagula jiro soomaaliya meesha laga soo bilaaba ogta madaxtooyada soomaaliya derbigeeda yaa laga soo bilaabay maantana meelaha laga hadlayo ee laysku haysto militarigu qaybta militariga dagaalka militariga ka socda waad garan kartaan ciidamada midowda afrika ee soomaaliya joogaayay soomaaliya horumar aad iyo aad u ballaaran ay ka sameeyeen waanan ku kalsoonnahay inta dhimanna inay dhammaystiri doonaan laakiin madaxweyne sagaal sano oo howlgal ah welina aanu dhammaan lacaga balaayiin doolarna ay ku baxday soomaalina ciidan adag aanan loo samayn mustaqbalka muxuu kuleeyahay haddee waxaan rabnahay moogta waa degdegsannahay annaga dhammaanteen waa run sagaal sano ayaan muxuu ahay ay joogaan ciidamada amison dalka soomaaliya ama in ku dhow laakiin bal waxaad eegtaa ciidamada jamciyadda qurumaha ka dhexeysa meeqa sanay d r c joogaan meeqa sanay golan hights joogaan meeqa sanay maxaan ku raha daarfuur joogaan yacni eeg maxay qabteense marka loo eego maxaan ku raha soddon sano ciidan meel joogo oo welina sii joogo marka kuwa sagaal sano joogana dal muxuu ahay dowladdiisu ay magaalada muqdisho lix iyo tobankeeda degmo lix degmo ka mida dowladdu ay ka taliso toban degmana ay kow iyo toddobiyo toban degmo waay kow iyo toban degmona ay ka maqan tahay dagaalka laga soo bilaabay ee maantana meelaha meelaha marayo muddadaas waa horumar aad iyo aad u weyn marka waxaan leeyahay ciidamadii soomaalidana way dhismayaan maalintaas amison oo imaanaysay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo ciidanka booliiska iyo ciidanka namasud siday ahaayeen maanta ma ahan mana u dhowa marka dhammaystirunbaa dhiman insha allah mar dhowna way dhammaystirmayaan